intaas kadib waxaa jira heese kale dadku ay aada u jecel yihiin oo heesaha dadku ay xiiseeyaan oo adigu aad ku luuqayso runtii heesahaaguna waxay u badan yihiin dhanka muuqaalka maxaa kalifay maxaa sababay ha see kuugu fududaatay dee waxaa kalifay xaajigayga jacaylkayga aan jecelahay baa muuqaalkayga duubo isaga marka farsamayaqaanka marka waxa weeye fanaaniinta maanta jirta thats wy baan aniga heesahayga ay kaaga muuqaal bateen maadaama dee dhigaygii midig uu dhinacayga taagan yahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan oo aanan u baahanaynba wax muuqaal iga duuba aanan raadinaynin oo dhankayga un aan ka eegayo waana salaamayaa xaajigayga jacaylkayga maxamed axmed koobe waxaad noo sheegtay heesa uun la guursan iyo iyo mid kale darinteyda waan kaa laabta ma jiraan marka heesa dee iyadana ragga soo jiidanaya maalan ha haye maxaa ka mid ah hees waxaa jirto oo la yidhaahdo kaama aamin bixin oo dabcan rag iyo dumarba aad ay u jecel yihiin marka gabdhihii mararka qaarkood waxaad arkaysaa gabar kuugu soo mahad celinayso heestaadiibaa i daaweysay ragga heesaha iyadoo dumar ku socoto bay jeclaanayaan oo waxyaabo badan oo erayada ka mid ah oo dhaawac ah baa jiro
kaama aaman bixin oo kale kaama aamin bixinoo kale waxa weeye abwaan aan aada u jecelahay baa sameeyey oo la yiraahdo abwaan cabdulaahi huufane marka heestaasi markii hore maxay odhanaysa heesta waxaan waxaan dhahayaa aadmiga dhammaan kaan aamino sidan ku arkaa ku ilaashada indheer garado aragtidaadan ku ildoogsada ku ildoogsada urkadiga taal kama aamin bixin sidaadii ogaydan ana kuu sugaa cajiib ayadoo dhammaystiran oo muusig leh bal aan fasaxo heestaasi in yar aynu ka dhegaysano ha ka badin laakiin waayahay
yataal kama aamin bixin saygaygiyo kama aamin bixin my love macaano kama aamin bixin noloshaydiyo kama aamin bixin
laki adiga marka waxaan hayaa hees cajiib ah oo aan rabo inaan kaa waraysto oo runtii aad iigu taagan heestai la yidhaahdo iidow waa ogaa inaa soo wado haye heestan allah u naxariistee sahal macalin ciise loo sameeyey een, adiga aad ku luuqayso marka hore waxaan rabaa heestu waa may adigana kuma hadashid waana ku heestaa si kugu suurgasharto marka hore dadka waa isweydiiyaan taas Haye.
haddii la rabna waa ku hadlaa maxaa jiro waxa aad jeceshahayna waa ku heesi kartaa heestaas bal qisadeeda maxay ku bilaabay heest en, eh, en horta sidoodaba en, soomaaliga sidiisa waa may maxaa tira kow tan xigta aniga en, mayga en, luuqadda aad baan u jecelahay En, dabcan sanadka dambe haddaan kuu imaado anigoo si fiican ani adiga aan ku wada sheekaysanayno waraysiga aad iga qaadi doontaa i hope hadduu alla idmo En, heestaasi en, waa heestii iigu horeyso oo may aan qaado oo aan shacbiyad en, reer arlaadi aan ku helo Een, dad badan oo reer arlaadi hadda baafo waxay isku haystaan een, gabadhan waxa weeye een, reer arlaadi een, arirti awken waaye xuduray ka timid saasaa lagu leeyahay ha maasha allah marka een, waa laysku haystaa waxa waaye soomaaliya oo dhan baa isku ka haysato qof walba wuxuu leeyahay een, dee gobolkeenay ka timi waay allah u naxariist sahal maal ciise waxaan Sahal.
xasuusanaa inuu ahaa fanaanka ee inta badan heesaha u sameeyey xasan aadan samater heesihiis inta badanna een, waxay u badnaayeen may marka heestan iidow maxaa loola jeedaa heestan iidow een, waaba een, sahal erayada uu ka sameeyo heesaha ayaa wuxuu ahaan jireen een, iidow Een, hees hore uu u sameeyey oo iidow la dhaho magaceeda ayaa jirtay siduu abwaankayga ii sheegay een, abwaan cali sheekh cumar abwaan iidow abwaankaygiibaba misna haddana hadda la dhahaa heestaydii inkastoo ani asagaa isku haysano reer arlaadi oo dhan la kimi ii yaqaanaan iidow anigana iidow baa la yidhaahdaa waayahay maadaama heestii aan qaaday sax heesta maxay ka turjumaysaa heestaasi waxaa loo sameeyey een, abwaanka allah u naxariistay sahal macalin ciise maxaa yeelay mudduu ku xanuusnaa in london Een, heestaasi waxay ka turjumaysaa een, xaaskiisa een, een, ayaa heesta loo qaaday muddo maadaama uu xanuunsanaa ee, in heesta qofkii dee yaqaanaa yaqaana afka maayga haddii oo soomaali lagu sii fasirana qof aanan dareen aanan gelinayni ma jirto sax een- een, waa qof raalliye ah oo ninkeedii xanuunsan haysa oo aana haba yaraatee wax oo aanan ku haynin oo culays mise problem oo wax walba uu uu yiraahdo mise aanan dhibsanaynin heesta waxa weeye calaa itaxal waxaan oran karaa waa hees dumar raalliye ah ninkeeda ay u qaaday weeye heesta marka waxaa la ii sheegay xitaa intuusan dhiman allah u naxariistay heesta markii aan qaaday in isagoo aanan hadli karin kursi ku fadhiya waa wixii dhan wuu dareemayaa wuu maqlayaa laakiin hadal ma keeni karo xaaskiisa aniga ii sheegtay intay i soo wacday igu mahadcelisay Zaynab.
heestii zaynab heestii baa loo shiday heestii markii loo shiday ilin baa kasoo daadatay isaga allahu naxariiste saasuu u fadhiyaa heestii uu dhegaysanayaa subax kasta heesta in loo shido weeye markii uu soo kaco baafa oo in- quraacda intaan la siinin marka heesta hees dareen leh bay ahayd Een, dad badan oo an- afka mayga aanan aanan aqoonin waxaan arkay aniga oo abwaaniin ah oo maraykanka iyo ku nool isoo wacayo yiraa heestaasi baan jecelnahay lakiye waxaan weydiiyey aad jeclaatid abwaan heesta micnaheeda ma fahmaysa may laakiin inay dareen tahay baan fahmaya ereyada luuqada ma garanaya anigu laakiin heesta way soo jiidatee waayahay laki heestaas haddii aad xoogaha yar erayadeeda aadna maqashiisa ka waran idoo waytada olkey abaartaya idoo waytada iyeya jiskaya idoo waytada oon i irijiilala awlaadey awshawa eta ogaaw mako oo eega doone waayahay een, heestan iidow aad u samaysay allah u naxariistay abwaanka sahal macal ciise dareen intee laga bay ku gelisay wallaahi ma qiyaasi karo waa heesta iigu horeysa maay waa heesta iigu horeyso iigu dareen badneed waa heesta iigu horeyso hami farxadeed i gelisay weeye erayadeeda maxaa kaloo ka mid a qaybtan aad qaadimahan haddaa dhexda aad sii gasho ka war ebadkey makoo aajisaw eratayna maka eediyaw aradaba alla oo dhige anaanta madiidani oo amuudo adduun malki waarayo ee tooko galina i efaa'iyeeyo akhiraadii gashana anfaq ii jinnaad ini alla niya sumawiyay islaano alla ninka tuge yey aamin ero ah
أقرادي قشنا أنفقي جنات إني